iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo labaatanaad ee yooxanaa ciise baa ka ag muuqday bad tiberiyas waxyaalahaas dabadeed ciise ayaa mar kale xertii isugu muujiyey bad tiberiyas agteeda oo sida tan ayuu isu tusay waxaa wada joogay simon butros iyo toomas ka la yidhaahdo didimos iyo natani'el oo ahaa kii kaana tii galiili iyo wiilashiisa beddi iyo laba kale oo xertiisa ah simon butros wuxuu iyaga ku yidhi waa soo kallumaysanayaa markaasay ku yidhaahdeen annana waa ku raacaynaa markaasay tageen oo doonnida fuuleen laakiin habeenkaas waxba ma ay qaban laakiin markii waagu baryey ciise wuxuu taagnaa xeebta xertiisase ma ay garanaynin inuu ciise yahay markaasaa ciise haddaba ku yidhi carruur yahay wax la cuna ma haysaan waxay ugu jawaabeen maya markaasuu ku yidhi shabagga ku tuura dhinaca midigta ee doonnida waadna heli doontaane haddaba way tuureen oo ma ayna karin inay soo jiidaan kalluun farabadnaantiisa aawadeed kii xerta ahaa oo ciise jeclaa ayaa ku yidhi butros waa sayidkii haddaba markuu simon butros maqlay inuu sayidka yahay ayuu dharkiisa guntaday waayo wuu qaawanaa oo wuxuu isku tuuray badda laakiin xertii kale waxay ku yimaadeen siximadda yar waayo kama ay fogayn dhulka laakiin waxay u jireen qiyaastii laba boqol oo dhudhun waxayna jiidayeen shabaggii kalluunka haddaba markay dhulkii u soo degeen waxay arkeen dab dhuxul ah iyo kalluun saaran iyo kibis markaasaa ciise ku yidhi iyagii keena qaar kalluunkaad hadda soo qabateen haddaba simon butros ayaa sixiimaddii fuulay oo wuxuu xagga dhulka u jiiday shabaggii oo ka buuxa boqol iyo saddex iyo konton kalluun oo waaweyn oo in kastoo ay fara badnaayeen shabaggii ma dillaacin markaasaa ciise wuxuu iyaga ku yidhi kaalaya oo quraacda oo xertii midkoodna kuma uu dhicin inuu yidhaahdo kumaa tahay waayo waxay garanayeen inuu sayidka yahay kolkaasaa ciise yimid oo qaaday kibistii oo siiyey iyaga kalluunkiina sidoo kale taasu waa markii saddexaad oo ciise xertiisa isu muujiyey markii uu kuwa dhintay ka soo saro kacay dabadeed hadalladii u dembeeyey oo ciise kula hadlay butros haddaba markay quraacdeen dabadeed ciise wuxuu simon butros ku yidhi simon inayoonisow kuwan ma iga jeceshahay wuxuu ku yidhi haah sayidow waad og tahay inaan ku jeclahay markaasuu ku yidhi baraarkayga daaji haddana wuxuu mar labaad ku yidhi isaga simon inayoonisow ma i jeceshahay wuxuu ku yidhi haah sayidow waad og tahay inaan ku jeclahay markaasuu ku yidhi idahayga ilaali markii saddexaad ayuu ku yidhi simon inayoonisow ma i jeceshahay butros ayaa ka calool xumaaday waayo wuxuu markii saddexaad ku yidhi ma i jeceshahay markaasuu ku yidhi sayidow wax walba waad og tahay waadna garanaysaa inaan ku jeclahay ciise ayaa ku yidhi idahayga daaji runtii runtii waxaan kugu leeyahay markaad yarayd adigu waad guntan jirtay oo waxaad mari jirtay meeshaad doonaysay laakiin markaad gabowdid gacmahaad kala bixin doontaa oo mid kalea kuu guntin doona oo wuxuu kuu qaadi doonaa meel aadan doonayn wuxuu waxaas u yidhi inuu tuso dhimashadow ilaah ku ammaani doono markuu waxaas yidhi dabadeed wuxuu ku yidhi isoo raac butros markuu jeestay wuxuu arkay kii xerta ahaa oo ciise jeclaa oo daba socda isagu wuxuu ahaa kii laabta ciise ku tiirsanaa wakhtigii cashada oo ku yidhi sayidow waa kuma kan ku gacangelin doonaa haddaba butros markuu arkay wuxuu ciise ku yidhi sayidow kanna ka warran ciise wuxuu ku yidhi haddaan doonayo inuu joogo ilaa aan imaanayo maxaa kaa galay adigu isoo raac haddaba waxaa walaalaha ku dhex faafay hadalkaas oo leh kaas oo xerta ka mid ahaa ma dhiman doono laakiin ciise kuma odhan ma dhiman doono wuxuuse yidhi haddaan doonayo inuu joogo ilaa aan imaanayo maxaa kaa galay dhammaadka kan weeye kii xerta ahaa oo u marag furay waxyaalahan oo qoray waxyaalahan oo waxaannu garanaynaa maraggiisa inuu run yahay waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo ciise sameeyey oo haddii mid mid loo wada qoro waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaaddeen buugagga laga qoro